safarka madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxaa ku wehelinayay wasiirada arrimaha dibadda dhegta saacad cali shire oo sii joogay magaalada adhis ababa arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ganacsiga warshadaha ee dalxiiska maxamuud xasan sacad waxbarashada iyo sayniska yaasiin xaaji maxamuud faratoon iyo taliyaha guud ee ciidamada nuux ismaaciil taani safarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid rasmi ah oo ay dowladda etoobiya u fidisay madaxweyne muuse iyo wafdigiisa waxaanay kulamo la yeesheen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda etoobiya iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi kulankaasi kadib ayaa waxaa wada jir warbaahinta ugula hadlay magaalada adhis ababa madaxweyne muuse biixi iyo ra-iisul wasaare xayle maryam dhesaaleen madaxweyne muuse ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay kulankaasi kaga wada hadleen waxaanu ka wada hadalnay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinaca amniga iyo iskaashiga dhinaca horumarinta dhaqaalaha ee labada dal iyo sidoo kale dhinaca arrimaha siyaasadda bariga afrika gaar ahaanta u dhexaysa labadayada dal waxaananu aada ugu mahadnaqaynaa soo dhoweyntiisa iyo iskaashiga labadayada dal geesta kale ra-iisul wasaare xayle maryam dhesalen ayaa isna sheegay inay muhiimad gaara siinayaan dhinaca amniga isagoo ku sababeeyey sidan sababtoo ah waxaanu rumaysannahay in amniga etoobiya uu yahay amniga somalilan sidoo kalena amniga somalilan uu yahay amniga etoobiya geesta kale waxauu ra-iisul wasaaruhu ka hadlay xidhiirka ganacsi ee labada dhinac gaar ahaan dekeda berbera iyo ballaadhinteeda oo uu sheegay inay qayb ka wadahadallada dhex maray isaga iyo madaxweyne muuse biixi in si wada jira somalilan loogala shaqeeyo horumarinta jidka isku xidha berbera iyo etoobiya waxaanaanu sii wadi doonaa inaanu saaxiibada ee kala shaqayno horumarinta jidkan si aanu uga wada faa'iidaysanno horumarkan si wada jir ah oo dhinac kasta dan u ah socdaalka wafdiga madaxweynaha somalilan oo ahaa mid laba maalmood qaatay ayaa la filaya inuu hargeysa kusoo laabto maalinta beriya ee khamiista barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa